بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha sharafta leh oo iskugu yimid qolka islam life nebiga ku saliya calayhi salaatu wasalaam allahu akbar xabakum ullah ilahay hana jeclaado cazakum ullah ilahay hana ciseeyo soo dhawaada meel kasta aad joogtaan ilahay ayaa mahad leh oo qolkan aan ku wada kulnay dhammaanteen oo aan ku kala qaadanayno diinta islaamka dhaxalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo cabsida allah qulubteena aan gelinayno alxamdu lilah rab alcaalamiin ayaan leenahay alxamdu lilah calaa nicmat alislaam alxamdu lilah calaa nicmat alqur'aan alxamdu lilah calaa nicmat qurfat islam life nebiga ku saliya calayhi salaatu wasalaam allahu akbar group walaalayaal dhammaantiina soo dhawaada maasha allah alxamdu lilah rab alcaalamiin toobadda ayaan rabnaa inaan xoogaha ka yar hadalno ilaa toban daqiiqo dhowr kelmadood aan xoogaha qisas yar aan soo qaadano aada iyo aad baad umahadsantiin walaalaha sharafta le si aad ii dhegeysateen aad waktigiis waktigiina aad iisiiseen inaan kelmadan aan wala faa'iideysano baaraka allah fiikum wajazakum allah khayr walaalaha soo cazuma walaalayaal siday nala faa'iideystaan oo inoo faa'idaan hadi madrasat rasuul calayhi salaatu wasalaam maktuuba calaa baabaha raxmatan lilcaalamiin waxaan rajeynaya inuu codku aada iyo aada u wanaagsan yahay walaalaha maamulka aada iyo aad iyo aad ii sharafteen ilaahay han ii sharfo inaan ii ogolaateen inaan kelmadan aan soo jeediyo qolka islam life nebiga ku saliya calayhi salaatu wasalaam hadduu codka iga xumaado waxaan rajeynaya inaad ii sheegtaan baaraka allah fiikum wajazakum allah khayr alxamdu lilah walaal toobadda kelmadda toobadda macnaheeda ayaan rabnaa inaan xoogaha yaro fahmno aan xoogaha yaro dhuuxno waxay tahay toobadda toobadda waxaad ogaatiin ikhwani fillah waa kelmad carabiya tub ila allah ilaahay u toobad keen toobadda waxay tahy walaalayaal dembiga uu qofku bini aadanka uu joojiyo dembigiisa dabcan macsida uu joojiyo xaaraanta uu joojiyo alla ka cabsiga uu qalbigiisa uu geliyo kitaabkiisa uu safeeyo iqra kitaabak maalinta laku ihahdo maalinta yoma qiyaamaha kitaabkaaga oo saafiya waxaan uga jeedaa ikhwani fillah inuu yani xasanaad kitaabkiisau noqdo qofku markuu ilaahay u toobad keenayo subxaana allahu tacaala waa inuu iska daahiriyaa daahira daahirada dunuubta weeyaan ikhwani fillah toobadda waxaad ogaateen ikhwani fillah waa qofka adduun iyo aakhiro liibaano weeyaan waad fahamteen baan umaleya ikhwani fillah toobadda waa qofka uu ka joogsado weeyaan wixii uu ilaahay subxaana allahu tacaala oo dhan u xarimay oo kitaabka allo uu qaato iyo sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah allah unbaa og iyo annaga unbaa nafti qof kasta naftiisa unbaa og inta waxaad ogaataa dembi uu soo galay ikhwani fillah haddaan nahay walaalaha qolka islam life waa inaan ilaahay u toobad keenaa waa inaan ilaahay u laabanaa inta ay mowdka iman ee geerida iman waayo waan ognahay walaalayaal geeridu waa albaab uu qof kasta qof kasta muslim iyo gaalba uu ka geli doona uu mari doono albaabka albaabka waxaad ogaatiin waxaa la hahaa moodka marka waxaan ugu yeedhnaa haddaan walaalaha qolka islam life nahay ummadda oo dhan inay ilaahay u toobad keenaan oo macaasidooda ay kasoo hadrhaan laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah waxaan rabaa kelmadan aada iyo aada u qiimo badan oo loo baahan yahay walaalayaal nafteeda u baahan nafteeda aada iyo aada ugu baahan marka ugu horeyso walaalahana waxaan inoo tahay muraajaco walaalaha hadda iga dhegeysanaya qolka islam life waxaan rabnay inaan xoogaha arrimo ku saabsan toobadda inaan yaro faa'iideysano baaraka allah fiikum wajazakum allah khayr waxaan ka codsanayaa walaaluhu hadday maqlayaan inay haa iisoo qoraan sidaan aan insha allah aan usii wado waayo waxaa aada iyo aada u qurux badan inaan haddaan ismaqalino iyo aada iyo aada u wanaagsan jazakum allah khayr wabaaraka allah fiikum haddaad imaqlaysaan walaalayaal waxaan rabaa inaan laba qiso oo kusoo aruurtay toobadda inaan walaalaha aan nafteeda xasuusiiyo iyo walaalaha hadda ay dhegeysanayo laba qisadood weeyaan oo aada iyo aada qofka bini aadamka u taabanayo oo ku saabsan xagga toobadda waxaan rabaa inaan ku bilaabo qiso aada iyo aada u cajiiba oo waktiyadan dhowaan dhowaan ka dhacday waddanka kuwait kuwait ka dhacday waa wiil muslim oo ka dhashay reer muslima waddanka kuwait walaalayaal wiilkan maasha allah wuu toobad keenay laakiin qisadiisaan rabaa inaan aan iga sheekeeyo asxaab xun ayuu la kulmay asxaab xun ayuu haystay asxaab aada iyo aada u xun ayuu haystay walaalayaal subxaana allahu tacaala wiilkan magaciisa waxaa la ihahdaa xuseen axmed xuseen axmed maasha allah waxaad ogaatay walaalayaal asxaab xun ayuu la kulmay asxaab xun ayuu la kulmay waxaad ogaatiin wuxuu ahaa qolooyinkan hayso qolooyinkan hayso ayuu ahaa asxaabtiisa ayaa odhan jirtay hays oo lacag ku shaqayso oo waxaad rabtid oo dhan adduunka iyaad heli doontaa waxaad ogaatiin asxaabtiisa ayuu maqlay ilaahay subxaana allahu tacaala cod fiican ayuu siiyey codkii ilaahay siiyey nicmadii ilaahay siiyey subxaana allahu tacaala ayuu ku isticmaalay waxyaalo aada iyo aada u xun oo macsiyo ka mid a ikhwaani fillah waa heesi jiray lacag badan ayuu shaqaysan jiray dabcan waxaad ogaatiin qofkii heesaha dhex galo waa dariiqa shaydaanka salaaduu ka dheeraaday qur-aan akris waa ka dheeraaday baalkii soon waa ka dheeraaday sadaqad waa ka dheeraaday xaj inuu soo xaji waa ka dheeraaday cimro waa ka dheeraaday subxaana allah ilaahay nama bado dhiba dhibaatada oo kale iyo dariiqa wiilkaa u maray waxaad ogaatay walaalayaal wax oo dhan oo macsiya ayaa soo raacaysa markuu qofku subxaana allah tacaala dariiqa ilaahay uu jaro kana wuu jaray xuseen axmed waa jaray ikhwaani fillah saad aada u fahamteen dumar fara badan waxyaalo badan oo macsiya oo raacayo xagga haysaha laa xawla walaa quwata ilaa billah sidaasuu ugu socday walaalayaal sidaasuu ku socday muddo dheer muddo dheer muddo ilaa afar iyo toban sano miyaad imaqlaysaan walaalayaal afar iyo toban sanon arbacata cashar siniin ayuu ku dhex jiray dulmiga subxaana allah tacaala heeso dumar zino xaaraan walciyaadu billah habeen habeen ka mid ah habeen habeen habeenada ka mid ah hooyadii ayaa cidi rom cidi rom ayay usoo gaday ee tiri cidi romka dhegeyso oo daawo waa qiso wiil isagana kuwaitiya oo riyo ku riyooday riyo aada iyo aada u xun malak almowt calayhi salaatu calayhi salaam malak almowt riyo uu ku riyooday inankii wuu daawaday sidii romkii waa fanaankii waa xasan xuseen axmed baan ka hadlaynaa wuu daawaday ikhwaani fil habeenkii wuu sexday waxaad ogaatiin riyo aada iyo aada u cajiiba ayuu la kulmay walaalaha gadaalka imid soo dhawaada baaraka allah fiikum wajazakum allah khayr kusoo dhawaada qolka islam live nebiga ku sallaya calayhi salaatu wasalaam allahu acbar group waxaa inoo socda maxaan ku rahdaa kelmad yar oo gaaban oo ku saabsan xagga toobadda nala dhegeysta oo inoo faa'ida oo nala faa'idaysta baaraka allah fiikum wajazakum allah khayr wiilkii wuxuu daawaday cajalkii sidii roomkii oo riyadii haddaa ikhwaani fillah habeenkii markuu sexday subxaana allah tacaala ilaahay waxbuu tusay ilaahay waxbuu tusay subxaana allah tacaala wiilkii xuseen axmed riyad waxbuu ku tusay kaaleya aan ka hadalno oo aan dhuuxno riyadiisa maxay ahayd cajalkiisa isagiyo maqal iyo muuqaal websaytyada ayuu ku dhex jiraa islaamiga walaalaha islam lifena waan usoo tuuri doonaa sida maaragtay ay u daawadaan riyo xun ayuu la kulmay walaalayaal riyada oo uu la kulmay waxay ahayd wuxuu kuleeyahay anigoo jiifo waxaa ii yimid wax madow baa ii yimid wax madow oo dheer oo mudow oo weyn ayaa ii yimid subxaana allah tacaala madaxa ayuu ka soo fidhiistay saddex jeer ayaan fiiriyey saddex jeer baan la hadlay wuu ii jawaabi kari waayey war yaa tahay ilma hadlayo war maxaad iga rabtaa igma ilma hadlayo war maxaad soo doontay ilma hadlayo wax weyn oo dheer oo madow ayaa ii yimid oo madaxa iga dul fadhiistay saddex jeer iyo in ka badanba ayuu nafta ayuu dhibay nafteedii buu dhibay laa xawla walaa quwata ilaa billah nafteedii ayuu gelgeliyey gelgelay uu soo saaray uu dib igu celiyey uu soo saaray uu dib igu celiyey xanuun fara badan iyaan dareemay ayuu yihi laa xawla walaa quwata ila billah xanuun fara badan iyaan dareemay cid iga ridaysa ma jirto cid wax iga qabanaysa ma jirto ima jawaabayo shadda waxaan ka arkay aabbahay iyo hooyaday iyo walaalahay oo fadha oo oo oo sariirtii ag joogo markaasaan u yeedhay aan wacay qof ila hadlaysa male way fiirinayaan qof ila hadlaysa male waxba ima qaban karayaan laa xawla walaa quwata ila billah markaasuu ku leeyahay xanuun fara badan markaan dareemay xanuun fara badan markaan dareemay waa nooc min asakraat almowt ayaan ku sheegi karaa buu yihi ayaa dhacday uu ku leeyahay ina lisoo qaaday gurigii baa laiga soo saaray gaadhigii anigoo lisaaray ayuu mid soo booday raggii meesha gaadhiga isaarayey meyidka isaarayey ayuu mid soo booday u yihi subxaana allah war waa maxay waxaan urta badan leh war meyidkan urta badan leh waa maxay walaalayaal maadii maqashin ilaahay kheer hani siiye war meyidkan urta badan leh waa maxay ayuu yidhi markaasuu yihi mid kale soo booday haa waa meyidkii laodhan waa ninkii la odhanayay fanaanka xuseen axmed bal fiiriya walaalaya mid kalea soo booda uhi waa fanaankii la odhanayay xuseen axmed isagaa la sheegaya meyidkaa la sheegaya ar ur badanaa ar ur badanaa ayuu maaragtay u lahaa laa xawla walaa quwata ila billah tababa macaasidii uu sameynayey ayaa ka ureysa walaalayaal waa su-aal aan rabna inaan isweydiino dhammaanteen ma macaasidii uu sameynayay yaa ka horeysa iyo xumaantii iyo zinadii yaa ka horeysa walaalayaal oo bini aadamkii wuu orinayay subxaana allah tacaala laa xawla walaa quwata ila billah sidii baa gaadhigii loogu qaaday sidii baa gaadhigii loogu qaaday sidii baa gaadhigii lagu qaaday oo la geeyey meeshii maqsalada maqsalada waa taqaanin walaalayaal waa meesha maaragtay wax lagu dhaqo waa meesha meyidka lagu dhaqo ayaa loo waday walaalayaal laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah markii xaggii aan imid buri oo lisoo geliyey ayaan arkay dhowr fara badan oo ka raga oo ka mid a asxaabteedii asxaabtii ila heesisay asxaabtii fanaanintii asxaabtii lumaysneed lun lunsaneed oo meesha joogtay allah heesuu xumaa xumaan fara badana walaalayaal heesuu xumaan fara badana asxaabtii baan wejigoogii arkay buu ku leeyahay iyo kiyo igu qoslay oo oo isleh oo leh oo leh naarta ayuu ku socdaa naarta ayuu ku socdaa hadallada afkooga ka soo baxaya weeyaan walaalayaal hadallada afkooga ka soo baxayo alla naartu ku socdaa ayay leeyihiin waa asxaabteedii aan wala heesanayn markii xaggii laigu dhaqay buu yihi oo laiga soo saaray oo qabrigeygii laigu sii wado oo qabrigeygii aan soo gaadhay oo adduunka keligii aan ku harayo aniga iyo acmaasheedii ilaahu acmaashay noo hagaajiye ya rabi alcaalamiin ilaahu dembigeena dhaaf ya arxam araaximiin aniga wuxuu ku leeyahy inankii xuseen axmed acmaasheedii meeshii aan sii galayo waayo ehelkayga way iga laabanayaan ayaan qabri arkay buu ku leeyahay qabri baan arkay oo wiil saaxiibkaya oo ku dhex jiro oo madaxa laga garaacayo saaxiibkiisa oo kamid ah dadka heesaha dadka lahwiga iyo xumaanta wado dadka dadka luminaya oo qur-aankii diiday dadka diiday salaadii iyo qur-aankii inay akriyaan oo xadhiggii ilaahay subxaana allahu tacaala gooyey mid saaxiibkayo oo madaxa laga garaacayo ayaan arkay buu ku leeyahy saaf weyn iyo bir weyn iyaa madaxa lagala garaacaya waan naxay buu kuleeyahy ikhwaani fillah qabrigeygii markaa liisoo dhaweeyey qabrigeygii markaa liisoo dhaweeyey oo hoos aan usoo dhaadhacay ayaan fir ka soo booday riyadii xumeed buu ku leeyay ikhwaani fillah aan arkay hooyaday oo ila hadlayso yaa ibni yaa ibni wiilkeygiyo wiilkeygiyo waad riyooneysay waad riyooneysay iyo iga tiri laa xawla walaa quwata ilaa billah bal eega walaal dhibaatada qabsatay wiilkan bal eega riyada qabsatay subxaana allah tacaala waxyaalo badan ayuu la kulmay noloshii baa laku ciriiriyey dil buu arkay meydkiisii baa la yidhi wuu oraya waxyaalo badan oo aan soo tataabanay waxbaa laku tusayay ikhwaani fillah subxaana allah tacaala markaan soo toosay uu kuleeyahay waxaa iga soo hadhay laa ilaaha ila allah maxamed rasuulu llah laa ilaaha ila allah maxamed rasuulu llah naxdin wixii aan la kulmay buu kuleeyahay wax khatar ayay ahaayeen waxaad ogaatiin walaalayaal walaalaha waxaan xasuusinaynaa qisadan waa qiso dhowaan dhacday weeyaan oo ku saabsan xagga toobadda walaaluhu waxay ka fiirin karayaan website-ka aan hadhow tole soo tuuri doonaa insha allah siday maaragtay ay u daawadaan ay u arkaan walaalayaal inankan wuxuu u dhashay xuseen axmed oo wadanka kuwait buu u dhashay baaraka allahu fiikum wajazakum allah kheer walaalaha soo dhawaada kusoo dhawaada qolka islam life qolka naxariista qolka wanaaga walaalnimada islaamka qolka laku kala qaadanayo dhaxalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabka allah subxaana allah tacaala walaalayaal kusoo dhawaada kheerka wiilkii waa soo toosay wiilkii axmed qisadii baan ku laabanaynaa xuseen axmed waa soo toosay walaalayaal waa soo toosay walaalayaal oo waxaad ogaatiin wuxuu ogaaday subxaana allah tacaala inuu xaalad aada iyo aada u culus uu soo maray haddii ay sidaa ay run ay noqon lahayd uu sidaa uu ku tegi lahaa uu sidaa uu ku dhiman lahaa uu sidaa uu malakalmood calayhi salaam uu nafta kaga qaadi lahaa waxaan umalayaa dhibtaas uu la kulmi lahaa uu isaga uu riyadiisi ku arkay laakiin wuxuu kuleeyahay wuxuu kuleeyahay nasiib baan hadda haystaa wakti baan haystaa inaan ilaahay u toobad keeno inaan aniga ilaahay usoo noqdo inaan ilaahay cabsidiisa aan qaato iyo sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam wakti baan haystaa inaan qalbigeyga hadda aan safeeyo aan kitaabkayga aan safeeyo aan joojiyo macsida aan joojiyo xaaraanta waayo waxaad ogaatiin nin haysaawe nin hayso iyo nin maaragtay ilaahay ka cabsoonayo isku meel ma joogsan karayaan isku meel ma joogsan karayaan walaalayaal waxaad ogaataa qur-aan iyo hayso isma raacaantaana qof kasta waa ogyahay walaalaha meesha ila joogo waxaan rabaa inaan u sheego waxaan rabaa inaan u digo inay ilaahay ka cabsoodaan inay ilaahay ka cabsoodaan oo ilaahay usoo noqdaan subxaana allah tacaala walaalkayo walaashay gacalow meesha ila joogo ilaahay ka cabsooda meel kasta aad joogtaan xayaakum allahu bayaakum baaraka allahu fiikum waktiga ayaa igu yar intaa lisiiye walaalayaal waxaan rabaa inaan usii gudbo qisada labaad baan rabaa inaan usii gudbo oo iyadana ku saabsan toobadda sidii buu walaalkeyni ku toobad keenay sidii buu walaalkeyni ku toobad keenay xasan axmed oo waxaad ogaatiin reerkiisiibuu usoo laabtay caruur buu lahaa caruurtiisiibuu usoo laabtay hadda salaada ayuu tukadaa hadda waa soomaa oo waxaad ogaatiin waxyaalo badan ayuu ka hadlay noloshiisii hore iyo noloshan waxaad ogaataa uu cusub uu la kulmay walaalayaal walaalkeenna wuxuu kuleeyahay asxaabta xun yaa ilumisay asxaabta xun baa ilumisay waayo asxaabta waxay dhahda markii ugu horeyso codkaaga waa wanaagsan yahay waad shaqaysan kartaa lacag baad heli kartaa oo waxaad ogaataa kaale hees kaale kaale kaale kaale hees kaale kaale kaale xaggaa tag waxaad ogaataa sidii baan u garay adduunka macsida iyo adduunka xaraamta subxaana allah tacaala walciyaadu billah walaalmadii maqashin sidii baan ku dheeraaday u kuley macsidii dumar fara badan iyaan lumiyey bu ihi caruur fara badan iyaan lumiyey gabdho fara badan iyaan lumiyey qoysas fara badan baan lumiyey markaan heesahaygii ay iibsanayaan ay dhegaysanayaan wuxuu kuleeyahy dariiqii ilaahay subxaana allah tacaala waan ka dheeraaday aad iyo aad ayuu walaalayaal uga xumaaday laakiin waxaad ogaatay wuxuu ku faraxsan yahay oo uu ku oogaya toobadu ilaahay subxaana allah tacaala waktiga fiican uu tusay uu ilaahay subxaana allah tacaala usoo noqday hadda waxaad ogaatiin wuxuu walaalaha kaba ka baryayaa walaalaha ka codsanaya muslimka inay usoo duceeyaan inay usoo duceeyaan walaalayaal sida maaragtay ilaahay subxaana allah tacaala ugu fududeeyo maaragtay dariiqa toosan ya rabbilcaalamiin annakana waxaan uga baraynaa subxaana allah tacaala dariiqa toosan inuu ilaahay uwaafajiyo annakana ina waafajiyo ya rabbilcaalamiin oo toobadeena aqbalo walaala waxaad ogaatiin wasalli wasalim calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam asxaabta xun buu ka hadlay walaalayaal asxaabta xun ayaa waxaa gaadhsiisay dariiqa xun gaadhsiisay waxaan leenahay tooba nasiixa walaalaha imaqlayo mise maqli doonaa cajalkan hadduu ilaahay idhaahdo saaxiibka iska ilaali saaxiibka xun iska ilaali jar unbu kaaga boodayaa xumaan unbu kutusayaa dariiq xun unbu ku gaadhsiinayaa adduunkan iyo aakhirada kulli ku libaamini maysid walaalka iyo walaashayo gabadhana sidaas oo kale weeyaan saaxiibada xun inay iska ilaalisaa xitaa haddii guriga dhexdiisa ay ku dhex nooshahay walaashayo is ilaali walaashayo is ilaali walaashay ilaahay ka cabso walaalkay sidaa oo kale saaxiibka xun iyaa wiilkaa xumeeyey wuxuu kuleeyay markii ugu horeyso meelaha maaragtay dhadhow ay fudud iyaan ka heysi jiray ilaa markii dambe meelaha telefisyoonka ayaan ka haysan jiray ilaa markii dambe xitaa waxaan ka haysan jiray buu kuleeyahay ina dhowr wadano laisgula soo casuumo oo dhowr tayaatarayo iyo meelo kaleo maaragtay fanka inaan tago aan ku hayso waxa oo dhan wuxuu kuleeyay maanta aad iyo aad baan uga xumiyey inaan dhibaatada aan sameeyey ilaahay ha ii dambi dhaafo ya rabb alcaalamiin wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu walaalaha oo dhan sharafta lasoo dhawaada baarak allahu fiikum wajazakum allah khayr walaalaha waxaad ogaatiin noloshii hore iyo noloshii dambe ayuu ka hadlay waxaad ogaatiin haddana waa nuuraya hadda aad iyo aad buu u nuuraya oo waxaad arkaysaa markuu la wareystay waxaad arkaysaa markii la wareystay walaalayaal inuu waxaad ogaataa uu nuur ka socdo garhkii buu la baxay sunadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam khamiiskii ayuu dib u gashaday cimaamadiibuu dib u qaatay walaalayaal sarwaalkii iyo wixii oo dhan ee gaalnimo kushaq ku shuqlaa iyo iyo gaalnimo iyo waxaad ogaataa munaafiqnimo ayuu iska tuuray allahu akbar walilaahi alxamd allahu akbar walilaahi alxamd hadda wuxuu muuqdaa walaal wuxuu muuqdaa oo loo arkaya qalbigiisii iyo iyo iyo banaankiisaba waxaa loo arkaya qof muslim oo saxa ilaahay subxaana allah tacaala annagana sidaa ha inoo soo hadeeya subxaana allah tacaala waad arki doontaan walaalayaal cajalkan markaan ku darno daawataan maxaan ku rahda muxaadarada muxaadarada maxaan ku rahdaa laka soo wariyey maxaan ku rahdaa sheekh sheekh ka mid a culimada islaamka uu wareystay sheekh nabiil alcawadi oo oo degan kuwait ikhwani fillah ayaa weer ayaa wareystay wareystay wiilka waxaad ogaatiin xuseen axmed oo toobad keenay alxamdu lilah rabi alcaalamiin wajazakum allah khayr si aad u dhegaysateen qisadii ugu horeysay oo ku saabsaneyd wiilka xasan xuseen axmed yaan ujeedaa alxamdu lilah rabi alcaalamiin walaalayaal codkumuu wanaagsan yahay bismi illaahi araxmaan araxiim waxaan walaalaha ogeysiinaynaa bacd alkilma inaan walaalaha usoo tuuri doonaa insha allah meeshay ka fiirin doonaan ay ka daawan doonaan wareersiga xuseen axmed ha ilii sabro insha allah baarak allah fiikum wajazakum allah khayr isagiiyo oo maqal iyo muuqaal ayaad fiirin doontaan walaalayaal waana qiso aad iyo aad u qiimo badan oo qalbiga taabanayso oo aniga aan isku dayay inaan wax yar aan ka hadlo maaragtay qisada wiilka walaalkeena oo walaalaha aan af soomaaliga ugu sheego maasha allah baarak allah fiikum wajazakum allah khayr alxamdu lilah walaalayaal qiso kale ayaan galaynaa qiso kale ayaan galaynaa oo ku saabsan toobadda oo aniga iyo walaalo badan oo muslimiina markay dhegaysteen ama akristeen oo qalbigooda taabatay runtii alxamdu lilah alxamdu lilah calaa nicmat alislaam alxamdu lilah calaa nicmat alqur'aan bismi illaahi araxmaan araxiim qisadan waxay ka dhacday walaalayaal madanka la idhaahdo egypt mise masr magaalada la idhaahdo qaahira ayay ka dhacday walaalayaal waa qiso ku saabsan toobadda walaalayaal waa inan sacuudiya oo u dhashay waddanka sacuudiya oo qaahiro degnaa walaalayaal ilaahay subxaana allah tacaala waa u nicmadeeyey lacag badan ayuu siiyey uu arsaaqay wiil shabaab buu ahaa walaalayaal da-diisi marka laku qiyaaso soddon jir ilaa shan iyo soddon jir ayuu ahaa walaalayaal walaalayaal codku waadix miya insha allah hadduu wanaagsan yahi walaalaha gadaal ka imid soo dhawaada meel kasta ad joogtaan baaraka allah fiikum wajazakum allah khayr kusoo dhawaada qolkan aad iyo aad u nuurayo qolkan sharafta badan leh qolkan barakeysan qolkan walaalaha iyo ogolaadeen inaan ka dhex hadlo alxamdu lilah rabi alcaalamiin baaraka allah fiikum wajazakum allah khayr walaalaha islam life iyo maamulkiisa iyo ehelka oo dhan ba reer islam life alxamdu lilah rabi alcaalamiin ilaahay noloshiina ha barakeeyo ilaahay dembigiina ha dhaafo ya rabi alcaalamiin walaalayaal qisadan waa wiil sacuudiya oo u dhashay wadanka sacuudiga oo kusoo oo deganaa wadanka qaahira haddaa waxaad ogaatiin walciyaadu billah taariikhdiisa aad iyo aad ba uxumeyd waxyaalaha uu samayn jiray aad iyo aad ba uxumeyd ikhwani fillah wiilkan qisadiisi waxay ahayd isagana asxaabta xun ayuu la socon jiray asxaabta kaa luminayso oo kaa dheereynayso dariiqa ilaahay subxaana allah tacaala walaalayaal waxaad ogaatiin walciyaadu billah khamriga ayuu cabi jiray subxaana allah tacaala khamriga ilaahay wuu xaraamtinayey xaraam buu ka dhigay ikhwani fillah ha dhibaatooyin fara badanna waa lakala kulmaa khamriga ilaahuna astur ya rabi alcaalamiin ilaahu astur shabaabkeena muslimka laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah iyo shaabaadkeena muslimaadka ya rabi alcaalamiin khamriga ayuu cabi jiray walaalayaal zinada ayuu xariif ku ahaa walaalayaal wiilkan wiilkan sacuudiga zinada ayuu xariif ku ahaa walaalayaal laa xawla walaa quwata ila billah zinada walaalayaal maalin kasta habeen kasta waxaad ogaataa wuxuu la tuman jiray gabdhaha ilaahay ka cabsooneyn oo waxaad ogaatay shaqada ku lehiin diinta islaamka ayuu la tuman jiray walaalayaal waacuudu billaah oo waxaad ogaatiin magaalada qaahira oteelada ugu qaalisan habeen kasta waxaad ogaatay khamrigiisii iyo tumashadiisii iyo zinadiisa ayuu ka bixin jiray laba kun ilaa saddex kun ilaa shan kun oo dollar ayuu ikhwaani fillah ku tuman jiray subxaana allah tacaala yacni qofka dariiqa ilaahay subxaana allah tacaala waa ka dheeraa naxariista ilaahay subxaana allah tacaala waa ka dheeraa waxaad ogaateen ikhwaani fillah sunadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ka dheeraa wuxuu u dhowaa uu ku dhex jiray uu shaydaanna ugaga tegay dariiqa shaytaan buu haystay walaalayaal dariiqa shaydaan ayuu haystay walaalayaal ilaahay subxaana allah tacaala hana soo hadeeyo dhammaanteena oo shabaabkeena muslimka ha soo hadeeyo waxaan leenahay allahuma ya muqalib alquluub sabat quluubana calaa diinak allahuma ya musarif alquluub sarif quluubana calaa taacatak ya rab alcaalamiin walaalayaal kaaleya kaaleya dhegaysta qisadan qisadan wiilkan oo sacuudiga oo zine iyo xumaan iyo faashaxo iyo macsiyo oo ku dhex jiray xaaraan oo dhan haddii aan soo koobno ayuu ku dhex jiray magaalada masar waxaad ogaatiin walaal dhowr sano ayuu waxaa sameynayay waa wax dabcan aad iyo aad u xaraama waa wax aad iyo aad u xaraama ikhwaani fillah oo qofka uu ku naar tegayo hadduu waxyaalaha u sameeyo ikhwaani fillah waalidkiisii iyaa ooyi jiray waalidkiisa aabihii hoodii oo noolaa ayaa ka xumaaday oo runtii aad iyo aad uga xumaaday arrintaa wiilkooga uu sameynayo waxay isku dayeen walaalayaal waxay isku dayeen inay gabadh u dhisaan waxay dhahaan talow muu soo degi doonaa talow ilaahay muu soo laaban doonaa talow ilaahay muu soo toobad toobad keeni doonaa gabadh bay isku dayeen inay inay u dhisaan gabadha horteed waxaad ogaateen ikhwaani fillah waxay isku dayeen inay culimo iyo dad wanaagsan lagu xidhiidho iyo masaajid waxbay u tari weyday ikhwaani fillah waxbay u tari weyday ha xaggii ilaahay umuu soo laabanayay wuxuu usii socday un oo kusii dhexdabaalanayay macsida ayuu kusii dhexdabaalanayay ikhwaani fillah iyo xaaraantii subxaana allah tacaala ilaahu xaaraanta naga ilaali ilaahu macsida naga ilaali ilaahu dembigeena dhaaf ya rabi alcaalamiin laa ilaaha ila allah maxamed rasuul llah walaalayaal waxay isku dayeen waxay isku dayeen waalidkiisa inay gabadh ay u dhisaan alxamdu lilah rabi alcaalamiin siduu usoo dego siduu yani u nasto oo xaaraanta iyo iyo macsida iyo zinada uga tego haddaa gabadh baa loo dhisay walaalayaal gabadh muslimada oo ahludiina yaa loo dhisay walaalayaal nasiib daro nasiib daro walaalayaal waxaad ogaatiin intuu soo laaban lahaa ayuu kasii darayba ayuu sheekadii sii xumeeyey waxbay uma tirin gabadhii walaalayaal gabadhii ayuu xuquuqdeydii u baabi'iyey gabadhii ayuu waxaad ogaataa ha uuna sharfin waxaad ogaataa subxaana allah tacaala alxamdu lilah rabi alcaalamiin ilaahay gabadh ayuu siiyey gabadh baa u dhalatay gabadh baa u dhalatay walaalayaal wiilka macsida ee sacuudiga u dhashay oo qaahira macsida iyo zinada ku sameynayo walaal maad ila socotiin baaraka allah fiikum wajazakum allah khayr haddaad ila socotiin bal haa ama hal iisoo taabta sidaan u garto inuu inuu inuu codka iga xumaan alxamdu lilah rabi alcaalamiin jazakum allah khayr waxaad ogaatiin gabadh baa loo dhisay walaalayaal waxaa u dhalatay gabadh baa u dhalatay oo loo saaray magaca fatuma walaal maad imaqlaysiin iisoo qora magaca fatuma loo saaray gabadhiisa fatuma yaa loo soo qoray anigana waa soo qori doonaa insha allah fatuma yaa loo saaray maasha allah alxamdu lilah rabi alcaalamiin waayahay baaraka allah fiikum sidaasuu macsiyada ugu jiray walaalayaal sidaasuu waxaad ogaataa xumaanta ugu dhex jiray nin tukan jiray maaheen nin soomi jira maaheen wakti dheer ikhwaani fillah ayuu xaaraanta ayuu ayuu ku dhex jiray subxaana allah tacaala waxaana waxaa u sababay ikhwaani fillah ilaahay ayuuna ka cabsooneyn asxaab xunxunna waa hesh waa heshay wiilka marka hala ilaaliyo mar labaad asxaabta xunxun hala iska ilaaliyo ikhwaani fillah nacam alxamdu lilah rabi alcaalamiin gabadh baa u dhalatay fatuma gabadhiisii alxamdulilah shan sano iyo iyo noqotay way weynaatay walaalayaal habeen habeen habeen ka mid ah habeen kasta waxaad ogaatiin waa tuman jiray oo dumarka ayuu la seexan jiray xaaraanta iyo zinada oo khatara naftiisa u geliyay walaalayaal inuu naar u tago naar allah qofka bini aadamka ma adkaysan karayo ikhwaani fillah naarta subxaana allah ma adkaysan karayo naftiisa ayuu geliyey xumaan iyo iyo dhib waxaana suurtagala inuu qofka uu ku xanuunsado adduunka maanta waxaa jira its xanuun la yidhahdo it walciyaadu billah ilaahay nooma keenay subxaana allahu tacaala oo ka imaado ninkay naagta xaaraanta isku galmoodaan walaalayaal laa xawla walaa quwata ila billah eedkaana dawo maleh waa cadho ilaahay subxaana allahu tacala ilaahu naga naga ilaali ya rabbi alcaalamiin ilaahu muslimiinta ka ilaali oo reerarkeena ka ilaali oo carruurteena ka ilaali oo waxaad ogaata wixii aan jecelna oo dhan ilaahu ka dheeray ya rabbi alcaalamiin allahuma allahuma najina allahuma najina ya rabbi alcaalamiin wiilka ilaahay kamuu cabsan ikhwani fillah wiilka ilaahay kamuu cabsan subxaana allahu tacaala eedkan wax kale maahayn ikhwani fillah waa cadho ilaahay subxaana allah tacaala waa cadho ilaahay subxaana allahu tacaala ilaahu cadhadiisa nooma keeno ilaahu raxmadaada iyo naxariistaadaan u baahanay alxamdu lilah rabi alcaalamiin waxaan usoo noqonaya waxaan usoo noqonaya walaalaha sharafta leh ee islam life igu soo casuumay microfonka inaan kelmadan aan la faa'iidaysto walaalahana ay ii faa'iidaan jazakum allah khayr ilahay aan iga abaalmariyo waxaan usoo noqonaya faatimo ayaan usoo noqonaya hadda shan sano iyay tahay da'deeda shan sano iyay tahay walaalayaal habeen kaste dumarkaasuu la tugan jiray aabaheed hooyadii oo guriga sugayso oo isku diyaarisay bal eega walaalayaal macaasida iyo dhibta iyo xadhigga ilaahay subxaana allahu tacaala qofku markuu jiro xitaa waxaad ogaata xuquuqdii zawjeedka zawjka iyaad xumeynaysaa xuquuqdii waalidka iyaad xumeynaysaa xuquuqdii carruurta iyaad xumeynaysaa xuquuqdii diinta iyaad ka go-aysanaysaa oad xumeynaysaa waa arrin aad iyo aad u khatara walaalaha ay dhegaysanayaan ilaahay ka cabsada ittaqu llah oo waxaad ogaatiin arrimaha inaan iska ilaalinaa weeyaan gabadhiisa faatimo iyo habeen uu ninkii uu aabaheed uu guriga yimid walaalayaal habeenkii markuu soo tuunto uu zinada soo galo ayuu khamriga ugu dambaysa dhalada inta ugu hadho ayuu ku cabi jiray fadhiga fadhiga ayuu ku cabi jiray walaalayaal walciyaadu billah wuxuu ku dirsan jiray welibana wuxuu ku dirsan jiray walaalayaal inuu aflaanta xunxun oo qaqaawan oo acuudu billahi min ashaytaan arajiim xanuunka iyo iyo iyo xumaanta keenayo subxaana allah tacaala ilaahow shirka dadka xunxun oo dhanba naga qabo ya rabbi alcaalamiin aflaan xunxun baa jirta walaalayaal oo waxaad ogaatid subxaana allah tacaala dariiqa shaydaanka uu maaragtay uu ku geenayo iyo dariiqa naarta ku geenayso ilaahay nooma soo geliyo iyo dhibtaa iyo xumaanta nooma keeno aflaan xunxun ayuu daawan jiray oo dhaladiisa u dambayso khamriga ha ayuu ku dhamaysan jiray qolka fadhiga walaalayaal habeen habeen ka mida ayuu soo fadhiistay isagiyo sidii u cabeeyo oo waxaad ogaataa aflaantii xunxun uu daawanayo ayay gabadhiisii faatimo oo shan sanaa oo shan jira ayay kusoo gashay fadhigii ay ka tiri aabo aabo waxaanad samaynaysid naar ayaa ayay ku geenaysaa annagana naar baan u soconnaa ee ilaahay ka cabso codkumuu wanaagsan yahay faatimo waxay tihi walaalayaal waan kusoo celinaya aabo aabo waxaan aada samaynaysid naar ayuu ku geenayaa annagana naar baan kuu raacaynaaye ee ilaahay ka cabso waa shan sano weeyaan faatuma abeyd ka tiri walaalayaal oo fadhiga ugu soo gashay isagii khamri oo gacanta ku haysto oo sakhraansan oo aflaamtii xunxun daawanayo ninkii habaq naxdin ooyin baroor ayuu xaggii bilaabay walaalayaal ooyin iyo baroor ayuu bilaabay naxdintii uu ka naxay gabadhiisii oo shan sana muu moodeyn walaalayaal muu moodeyn walaalayaal ina waxaad ogaataa gabadhiisi waxa ay la socoto lamuu socon ee gabadhiisa si fiican bay u taqaanay walaal codku muu wanaagsan yahay waayo carruurta waktiga maanta wax kasta iyo ogyihin walaalayaal carruurta ha la ilaaliyo carruurta ha la ilaaliyo oo dembigii macaasida waxaad ogaataa ha laga ilaaliyo carruurta ah gabadhiisii ayuu ka naxay gabadhiisii ayuu waxaad ogaataa ka naxay hadalkii ee u sheegtay laa xawla walaa quwata ilaa billah waxaad ogaatiin walaalayaal wakti dheer ma haysto laakiin waxaan sii wadayaa toobadda walaalkeena sidii u ooyeyey ayay kusoo toostay hooyadii ee tiri maxaa kugu dhacay oo maxaa nigu dhacay u ooyeysiin labadiina markaasu u sheegay isagiiyo khamriga gacanta ku haysta ayay igu soo gashay gabadheedii faatimo iyo hadalka ay tiri waan ka naxay buu ihi waan ka naxay buu ihi laa xawla walaa quwata ilaa billah aada iyo aad baan uga naxay buu ihi sidii oo siday u joogaan ay hooyadiina bilaaday inay oydo ayaa walaalayaal la maqlay allahu akbar allahu akbar salaadii salaadii fajr yaa la eedaamay moogta salaadii fajar ayaa loo eedaamay habeenka iyo waktiga masr allahu akbar allahu akbar haya cala asalaa haya cala alfalaax ayuu maqlay walaalayaal intuu booday ayuu galay musqushii xamaamkii uu soo qubaystay masaajidkii oo shan daqiiqo xaggiisa u xigo oo u jiro ayuu kusoo tukaday walaalayaal salaadii fajr salaadii subax allahu akbar takbiir ilaahay weynaysiiya walaalayaal allahu akbar waa waktigii ugu horeysay uu uu u kaco salaada uu soo weysaysto uu ilaahay u noqdo subxaana allahu tacaala nus saaco ka hor khamri buu cabayy walaalayaal ilaahay baa weyn subxaana allahu tacaala ilaahay buu usoo laabtay markaasuu masaajidka tegey ayuu soo tukaday masaajidka labada ragcadood ee subaxda ayuu imaamka ikhwani fillah masaajidka waktiga maalinta ayuu akrinayey salaad suurat yaan ujeedaa altoba suurat altoba ayuu akrinayey tooba ayuu akrinayay imaamka tujinayey salaada subax walaalayaal ooyin ooyin wiilkii waa ooyayaa isagii oo tukanayo hadallada ilaahay subxaana allahu tacaala ayuu dhuuxayaa oo ku raaxaysanaya hadallada ilaahay subxaana allahu tacaala ayuu ku raaxaysanaya macaankiisa iyo cabsida allah yaa kusoo degtay qalbigiisa ilaahu cabsidaada inagu soo qalbigeena inagu soo daadiji ya rabbi alcaalamiin dhammaan ilaahu cabsidaada qalbigeena soo geli ya rabbi alcaalamiin ilaahu cabsidaada soo geli qulubta ummadda soomaaliyeed ee isku dilayso hadda soomaaliya iyo xamar iyo meel kasta ay joogaan ya rabbi alcaalamiin ilaahu soo geli cabsidaada qulubta ummadda soomaaliyeed ee qabyaalada isku dilayso habeen iyo dharaar ya rabi alcaalamiin laa ilaha ila allah maxamed rasuulullah ilaahu soo haday ya rabi alcaalamiin ilaahu soo haday cabsidii ilaahay subxaana allahu tacaala yaa soo gashay isagiioo tukanaya ayuu ooyayaa ayuu ooyayaa ayuu cabaadayaa laa xawla walaa quwata ila billah walaalayaal anigoo waktiga fiirinayo oo ixtiraamayo barnaamijyo fara badan aan haysano masaajidkii yaan joognaa waa ooyayaa waa ooyayaa wiilkii ayay salaadii markay dhameeyeen ayay inamadii meesha ku tukanayeen oo kamid ah oo asxaabtiisa noqday ayaa kusoo jeesatay oo ninkan ooye waayo ninkan ooye waayo waxaad ogaatiin ikhwani fillah waaba ninkii iyay garteen saaxiibkoogii bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin codku waadax miya walaalayaal maasha allah waxaan rabnaa inaan aan sii dhamaystirno insha allah inta yar inoo hadhay qisadan ku saabsan toobadda insha allah alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waxaa dhacday walaal inamadii markii ay kusoo jeesteen wiilkan ooyo masaajidka dhexdiisa way garteen inuu saaxiibkoogu yahay inuu yahay wiilkii xaafadda waxaad ogaatiin aada iyo aad bay ugu farxeen inay u ku arkeen masaajidka oo isagii ku tukanayay salaadii subax subxaana allah aam subxaana allah subxaana allah alcadiim waxaad ogaatiin sidii buu usoo toosay walaalayaal buu uga tegay masaajidkii shaqadii ayuu ku kallahay saacaddu markay noqotay sideeddii subaxnimo isagii walaalayaal oo ka muuqato calaamadda toobadda subxaana allah tacaala calaamadaha muslimka khamiiskiisii ayuu sitaa tusbax ayuu ka iibsaday masaajidka koofiyad yaro oo waxaad ogaataa walaalaha ragga muslimiinta ee madaxooga saaraana uu ka iibsaday sidii ayuu ku tegay shaqadii maasha allah alxamdu lilah rabbi alcaalamiin waxaan u malayaa walaalayaal waad la socotiin oo waad fahmaysaan xaggaan ka hadlayo qisada alxamdu lilah rabbi alcaalamiin masaajidkii ayuu ka baxay shaqadii ayuu tegey maasha allah shaqadii ayuu rabay inuu shaqadii u bilaabo uu xaggii ka shaqaysto bal ka warramo walaalayaal waxayd maalintii ugu horreysay oo xitaa shaqadiisii wakti wanaagsan uu yimid waayo qofka khamriga cabo iyo qofka dariiqa ilaahay ka dheer iyo iyo iyo saqajaanka aan u bixinay oo dariiqa shaydaanka haysta xitaa shaqadiisa uma hagaagayo gurigiisa uma hagaagayo qoyskiisa uma hagaagayo carruurtiisa way dayacan yihiin reerkiisa way dayacan yihiin shaqadiisa xitaa waa waa lumantahay ikhwani fillah waa dayac haddaa waxaad ogaatid maalinta xitaa subaxdii ugu horreysay ayuu usoo shaqo tegay shaqadii waa markuu salaadii kasoo tukaday uu ilaahay subxaana allahu tacaala u toobad keenay walaalayaal shaqadii markuu dhex fadhiyo saacad iyo asxaabtiisii ay wala shaqeynaysay ay ku farxeen inuu ilaahay subxaana allahu tacaala usoo laabtay ayaa waxaad ogaatiin walaalayaal ayaa waxaad ogaatiin walaalayaal ay ku farxeen ee u sheegay idhahdeen gurigaagii ku noqo hadhow tolna waad iska daalsantahay maanta o dhan maad seexanay gurigaagii ku noqo laakiin galabtaan ku imanaynaa oo waxaad ogaataa waan kula sheekeysanaynaa siaad ilaahay subxaana allahu tacaala aada ugu soo laabatay oo dariiqii islaamka saxda aada qabsatay ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana allahu tacaala inuu kulligeena dariiqa saxda una tuso ya rabb alcaalamiin allahuma aamiin allahuma aamiin walaalayaal gurigii shaqadii ayuu kasoo baxay gurigiisii ayuu usoo baxay gurigiisii ayuu usoo baxay walaalayaal walaalaha islaam life gurigiisii markuu hor imid ayuu wax cajiib oo wax hore u arkin ayuu la kulmay walaalayaal maadii maqashiin iradii albaabka gurigiisii hortiisii markuu imid ayuu arkay wax cajiiba oo hore u arkin dad fara badan oo gurigii hor jooga ayuu arkay walaalayaal markaasuu yaabay oor yaa tihiin war maxaa tihiin waa dadkii dariska weeyaan marka uu laba tallaabood uu kusoo dhawaaday gurigii ayuu yihi maxaa dhacay oo maxaad gurigeyga u hor joogtaan oo albaabkeygii guriga maxaa kala furay markaasaa la yidhi gabadhaadii faatimo ayaa geeriyootay inna lilah wa ina ilayhi raajicuun inna lilah wa ina ilayhi raajicuun maxaa tiri gabadhaadii faatimo iyaa dhimatay oo geeriyootay laa xawla walaa quwata ila billah orod ayuu isqaaday orod ayuu isqaaday gurigii buu galay walaalayaal waa ilmihii oo mayda markaasuu yihi ma dhici karto ma dhici karto ma nuurkeygii baa dimay buu yihi ma nuurkii aniga iisoo saaray nuurkeygii oo iga soo saaray nuur min adulumaat ila nuur iyaa maanta iga damay bu ihi uu ilaahay subxaana allahu tacaala iga qaatay ma gabadhii ii sheegtay oo hadaayadda ilaahay subxaana allahu tacaala igu soo dhaweysay iyaa dhimatay bu ihi oona arkin oona fiirin bu ihi anigoo oo masaajid ka yimid oo aada iyo aada u wanaagsan waxay bis igu ogeyd bu ihi aniga waxaad ogaataa xumaan iyo zine iyo faashixe aan ku dhex jiray laakiin hadda markaan masaajidka kasoo laabtay subxaana allahu tacaala ima arkin buhi anigo sidaa u faraxsan oo ilaahay usoo toobad keenay walaalayaal gabadhiisii way dhimatay annuur wuu dhintay walaalayaal siduu isagoo afkiisa ku sheegay gabadhii nuurka iisoo saartay way iga dhimatay buhi intuu orday ayuu madaxa ka dhukaday waa meyd meeshiiba dhex fadhido guriga dhex jiifto isagaa u dhaqay walaalayaal isagaa u dhaqay gabadhiisi waa shan sano weeyaan waxaad ogaatiin isaga kafankii ku riday laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah kulli nafsan daayiqata almout qof kasta waa dhiman doonaa oo kulligeenana geeridaa wayna sugaysaa ilaahay hala ka cabsooda walaalayaal ilaahay hala ka cabsooda meel kastaad joogtaan walaalaha i dhegaysanayo ilaahay u toobad keena ilaahay usoo noqda qof kasta geeridaa waa dhandhamin doona albaabka caawo miya saacad kadib miya allahu aclam laakin waa laku soo socda ilmihiisii ayuu kafanka ku riday walaalayaal ilmihiisii ayuu masaajidkii geeyey waa laku soo tukaday salaat aljanaaza ilmihiisii ayuu qabrigii ayuu raacay isaga iyo walaalihii meeshii joogay muslimiinta ayaa loo qoday isaga dhacdhacay oo madaxa u dhigay iyo ama jirka dhigay meyidkii oo xaggii camuudii lagu soo tuuray walaalayaal gabadhii faatimo way dhimatay gabadhii faatimo way dhimatay ilaahay unaxariistay iyadiyo ummaddii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo geeriyootay anigaba hooyadey way iga dhimatay anigaba hooyadey way iga dhimatay ilaahay unaxariistay walaalo badan oo muslimiin oo hadda i dhegaysanayo hooyooyinkooga ama aabahood ama waalidkoogana qaarkood kolley way dhinteen qaarkood labadiiba way waayeen kulligeena agoomo yaa nahay kuwa noolna ilaahay cumri dheer ha siiyo kuwa dhintayna ilaahay subxaana allah tacaala qabrigooga ha u waasoco yaa rab alcaalamiin rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira geeridu waa xaq wayna soo socotaa ha loo shaqaysto qabriga ha loo shaqaysto aakhirada walaalayaal intaan mawduucayga ka bixin ilahay ha u naxariisto waalidiinteena dhimatay yaa rab alcaalamiin annagana aynoo naxariisto laa ilaha illa allah moxamed rasuulullah inankii waxaad ogaatiin xaggii ayuu gabadhiisii kusoo aasay oo kadibna waxaad ogaatiin waxaan walaalaha u bishaaradeynaya toobadii sax bay ahayd oo toobad ilaahay subxaana allah tacaala ka aqbalay bay ahayd oo ilaahay kusoo hadeeyey alxamdu lilahi rabi alcaalamiin hadda waxaan walaalaha u bishaaradeynayaa inuu wiilka uu yahay imaam imaam weeyaan oo ka mid ah imaam masaajida ku taalo magaalada qaahira ee wadanka egypt takbiir allahu akbar walilahi alxamd imaam weeyaan walaalayaal alxamdulilah tooba nasiixa ilaahay xaq iyo run ayuu ugu soo laabtay alxamdu lilah rabi alcaalamiin alxamdu lilah rabi alcalamin maanta imaam weeyaan takbiir allahu akbar walilah alxamd ah ma sha allah walaalayaal alxamdulilah taasay ahayd labadii qisood ee toobadda ku saabsaneed ee waxaad ogaataa labadooda waxaad ogaataa laka soo wariyey maxaan ku rahdaa qisooyin dhaba oo runa oo ku dhex jiraan maaragtay internetka ilahay toobadeena ha aqbalo ya rabi alcaalamiin ilaahu toobadeena aqbal oo sujuuddeena aqbal oo rukuucdeena aqbal oo waxaad ogaataa inoo dembi dhaaf dhammaanteen ya rabi alcaalamiin laa ilaha ila allah moxamed rasuulullah waa inaan wax ku qaadanaa weeyaan waa inaan cibro ku qaadanaa waa inaan ilaahay usoo laabanaa walaalayaal waxaan rabay inaan ku daro qof kaste qof kaste walaalayaal oo muslim iyo muslimad maanta maad ogtihiin cadowgiina kooga waa maxay cadowgiina kooga waa maxay maad ogtihiin walaalayaal iisoo qora walaalaha ay maqlayaan ilaahay kheyraani siiye qof kasta oo muslima a qof kasta oo muslima cadowgaaga numberka kooga waa maxay walaalayaal maasha allah baaraka allah fiikum wajazakum allah khayr waad soo jawaabteen waa shaydaan maxaa kale ku xiga shaydaan shaydaan maxaa ku xiga walaalayaal shaydaanka maxaa ku xiga a alxamdu lilah rabi alcaalamiin waxaan u maleeyaa walaalagu qaarkood way soo qoreen baaraka allah fiikum wajazakum allah khayr waxaan umaleeyaa cadowgaada qaaliga iyo khatarta waa dembigaaga weeyaan ya bni aadam dembigaaga weeyaan maynay sida ahayn walaalayaal cadowga waa dembigaaga weeyaan waa dembigaaga ha dunuubtaada weeyaan addunuub waa cadow adiga ku ah oo waxaad ogaataa khatar ku geenaya walaalayaal walaalaha sharafta le ee muslimiinta ay kheyrka jecel ee qolka islam life iga dhegaysanayo naftaada xisaabi intaan laku xisaabin toobad keen ya bni aadam toobad keen ilaahay usoo laabo waana ka hadalnay macnihii toobadda xayaakum allahu bayaakum baaraka allah fiikum waxaan rabay inaan xoogaha aan ku yar daro intuu waktiga iga dhammaan dhowr kelmadood oo aada iyo aada ugu baahannahay walaal codku waadax miya safaynta qalbiga muxaadaro aada iyo aada u weyn ayay u baahan tahay waa mawduuc kale weeyaan laakiin dhowr shay baan ka yar tataaban insha allah waxay tahay qalbiga safaysta dabcan qofku handuu waxay ku xidhantay mawduuca aan ka hadalnay toobadda walaalayaal hadduu rabo qofku inuu toobad keeno waa inuu qalbigiisa uu safeeyaa weeyaan waa inuu macaasida ka hadhaa weeyaan mana ahayn waa inuu xaaraanta ka hadhaa waa inuu dembigiisi u yareeyaa hadduu karayo boqol kiiba boqol taasaa loo baahanyay waa inuu cabsida ilaahay subxaana allah tacaala u badsadaa waa inuu kitaabka alla u qaata o sunada rasuulka calayhi salaatu wasalam waa yahay waxaan rabaa qalbiga safays safaystiisa la safeynayo waxaad ogaatiin waxaa ka mid a walaalayaal dunuubteena aan isxasuusino xanta subxaana allah tacaala xanta waa wax aada iyo aada u khatara wiilow gabadhay walaashay xanta iska ilaali zinada zinada ikhwaani filah subxaana allah tacaala oo u kala baxdo zinada indhaha indhaha way zinaystaan walaalayaal ilaahay nama tuso ya rabi alcaalamiin zinada way indhuhu way zinaystaan qalbiga waa zinaystaa walaalayaal laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah iyo markaa waxa la sameynayo ilaahay zinada nama tuso walaalayaal beenta beenta walaalayaal beenta waa wax aada iyo aada uxun subxaana allahu tacaala adigoo muslim waajibkuguma haba inaad been aad sheegtid qabyaaladda qabyaaladda walaalayaal waxaa maanta burburise weeyaan oo naga soo saartay soomaaliya ilaahu qabyaalada wadan qalbigeena ka saar oo qulubta soomaalida ka saar ya rab alcaalamiin waa waxay ka mid tahay waxyaalaha dembiga walaalayaal oo qofka bini aadamka u galo khaasatan soomaaliya haddaan qabyaalada walaalayaal iska ilaaliya heesaha heesaha walaalayaal waan kasoo hadalnay oo waxaad dhegeysanayna mar caawa toobadii wiilkii walaalkeena heesi jiray oo ilaahay usoo laabtay subxaana allahu tacala oo halis ku jiray berigii heesaha zine iyo xumaan oo dhan iyo dariiqi ilaahay subxaana allahu tacaala uu ka dheeraa ribada walaalayaal ribada han iska ilaalino xaaraanta xaaraanta la cunay maalka ribada ku dhex jiro maalkaaga ka saar ribada uska gay qashinka ka saar oo masaakiinta sii adigana ribaha qaadan oo ribaha maaragtay ha ku dheeraan ilaahay baa xarimee salaada oo laka togo walaal soonka oo laka togo nacam muslimka aada dhibtid ama muslimadda ad dhibitid walaashaa iyo walaalka waa waa dembi weeyaan walaal madi maqashin a walaalka iyo iyo walaasha ad dhibtid waa muslimka waa waa dhibaato weeyaan waa dembi waxaad ogaataa ha iskugu tegin walaal ha iskugu tegin hadday dhacdana bini aadan baa nahay waxaad weydiisataa cafiska weydiiso cafiska weydiiso oo cafiska ku dadaal siduu ilaahay dembigaaga u dhaafo walaalayaal waxaan isku dayaynaa inaan xoogaha aan yaro faa'iidaysano waxyaalaha maaragtay dunuubta qofka bini aadanka oo oo oo uu maaragtay suurtagala inuu la kulmo a waa dembi walaal haddaad ka tegtid kitaabka allah iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam dembi bay kugu tahay oo waxaad ogaata khatar ayaad ku jirtaa walaalayaal waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo dulmiga xuquuqda qoyska dulmiga xuquuqda qoyska qoyska waxaad ogaata dembi yaa kaasoo raacay haddaad qoyskaaga hagaajisan weyday a oo guri kasta uu ka fikeri waayey horumarka diinta islaamka iyo naftooda iyo diinta islaamka ay ku dhaqmaan ya rab alcaalamiin a xuquuqda qoyska muslimka haddaad ka shaqeyn weyday waa dembi bay kugu tahay labada isqabto ikhwaani fillah xuquuqdooda hayloobina waa wax aada iyo aada u muhim walciyaadu billah waktiyadan aad aadka waktiyadan u dambeyso waxaa laku sheegaya wadanada yurub iyo africa wadanada yurub iyo america ayaan ujeedaa oo kasoo qaxnay soomaaliya inay furitaankii aad iyo aad u bilaabay oo waxaad ogaatiin dhibaatooyinkii qoyska soomaaliyeed ee aad iyo aad iyo xuquuqdii labada qof isqabtay inay aad iyo aad u xumaadeen ninkana xuquuq buu leeyahay gabadhana xuquuq bay leedahay ilaahay hanoo hayna soo hadiyay dhammaanteen ya rab alcaalamiin waana ka hadli doonaa mustaqbalka arrimaha xuquuqda walaalaha islaamka xuquuq bay kugu leeyihiin walaalaha islaamka xuquuq bay kugu leeyihiin walaalayaal iyo xuquuqda caruurta walaalayaal haddaad kasoo bixi weyday waxay kugu tahay dembi ayay kugu tahay caruurta waa inaa xuquuqdooda la ilaaliya oo tarbiyadooda islaamka la ilaaliya oo barashada diintooda la ilaaliya oo waxay guriga kuusoo gelinayay waxay guriga ka saarayaan waa inaad ogaataa weeyaan alxamdu lilah rabi alcaalamiin xuquuqda dir xuquuqda xayawaanka iyo dhirta iyo wixii ilaahay subxaana allahu tacaala uu abuuray waa inaan ilaalinaa ikhwani fillah haddaan bini aadam nahay ikhwani fillah alxamdu lilah rabi alcaalamiin waxaan arkayaa fadiilat sheikh sheekh cali turki oo inoo yimid alxamdu lilah rabi alcaalamiin soo dhawow wacalaykum assalaam waraxmat ullah waan soo khatimina insha allah waxaan u baahannahay qofka muslimka siduu u badbaadaya ikhwani fillah siduu u badbaadaya waa markuu ku noqdo ku noqoshada kitaabka allah iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo diinta la barto oo diinta la fahmo oo diinta lagu dhaqmo ikhwani fillah taasi weeyaan maanta waxaa badbaadinaysa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamka ku noqoshada kitaabka allah iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam diinta oo la barto oo la fahmo oo laku dhaqmo taa saddexaad ha iloobina ugu dambeyso laku dhaqmo alxamdu lilah rabi alcaalamiin ilaahay baa nasiye qol islam life oo diinta lagu barto oo diinta lagu fahmo oo aan isku dayno inaan walaalaha muslimiinta aan ku dhaqano dhammaanteen ya rabi alcaalamiin ilaahay baa nasiiyey culimo soomaaliya ilaahay baa nasiiyey wiilal iyo gabdho iyo waxaad ogaata macalimiin habeen iyo dharaar usoo jeedo kheerka inay walaalaha ay kheerka la qaybsadaan qolka islam life walaalayaal waxaan kusoo khatimaya hadduu ilaahay idhaahdo ya bni aadam toobad toobadda ilaahay waan ka hadalnay ibni aadam oo ilaahay tala saaro ibni aadam oo ilaahay tala saaro ilaahay tala saaro ha ilaahay tala saaro ilaahay isku dhiib ilaahay u noqo cabsida allah ku noolow geerida xasuusnow miyaday maqlaysaan walaalayaal geerida xasuusnow waxaad ku noolaataa oo waxaad ka dhigtaa inuu ilaahay subxaana allahu tacaala aada u jeedid oo kale ku noolow a haddaad sidaa ugu noolaan weyda ilaahay subxaana allahu tacala isaga waa ku jeedaa a mar kasta waxaad qab waxaad qabatidba waa inaad tala waxaad ogaata ilaahay aad saaratid marka ugu horeyso aada ilaahay ka cabsootid subxaana allahu tacaala nacam geeridana xasuusnow wax kastaad qabatid geerida xasuusnow ya bni aadam waxaan kusoo khatimaya dembigaaga ku ooyi dembigaaga ku ooyi meel isku soo xidh istus inay kaa noqota maahan ee dembigaaga ku ooyi dembigaaga xasuusnow mid kasta meel ku qoro dembigaaga ku ooyi oo ilaahay weydiiso inuu ku dembi dhaafo kana toobad keen waayo toobadda ayaan ka hadlaynaa ikhwani fillah waxaan umalayaa intaa in ka badan ba walaaluhu way fahmeen ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana allahu tacaala inuu wixii qalad aan idhi oo gaf waxay ka hayd aniga iyo camal shaytaan nafteeda wixii aan kheyr aan sheegana waxaan ilaahay ka baryaya subxaana allahu tacaala inuu kulligeena miisaanka xasanaadka noo saaro uu ilaahay subxaana allahu tacaala nagu arsaaqo iimaan iyo ikhlaas inuu ilaahay subxaana allahu tacaala kheyr fara badanna siiyo walaalaha dhegaystay muxaadaradan ama kelmadan wanaagsan inuu ilaahay nagu anfaco dhammaanteen ya rab alcaalamiin oo kulankeena uu noqdo janat alfirdaws alaclaa aqul hada alqowl lii walakum waastaqfir allah alcaziim waashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu wasala allah calaa sayidina muxamed sala allahu calayhi wasalam intaasaan kusoo gabagabeynaya walaalayaal ilaahay kheyr fara badan hana siiyo siaad ii dhegaysateen oo maaragtay wakti aada isiiseen walaalaha qolka islam life baaraka allah fiikum wajazakum allah khayr haddana waxaan u gudbaynaa barnaamijyadeenii aada iyo aada u qiimo badnaa muxaadarooyinkeenii ee habeen kasta qolka islam life aan ka dhegaysananay oo aan ka faaidaysanay alxamdu lilah rabi alcaalamiin walaalaha maamulka ayaan u duceynaya oo fursadan qaaliga i siiyey inaan kelmadan aan soo jeediyo ikhwani fillah waxaan kusoo celinayaa ilaahay ha naga raali noqdo dhammaanteen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ليال إن شاء الله كل مدى حقنا نكسو ختمية waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaana allahu tacaala inuu kulligeena noo dembi dhaafo oo toobadeena uu aqbalo waxaan walaalaha ogeysiin inaan u sheeganaa rajada ilaahay subxaana allahu tacaala ha ka maarmin rajo waa inuu qofku yeeshaa weeyaan toobadda subxaana allahu tacaala macaasida iyo wixii oo dhan eeee dhibaato ku keenayso naftaada iyo aakhiradaada waa inaad ka dheeraata ilaahayna u toobad keen tooba nasiixa ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaana allahu tacaala walaalaha sharafta leh haan duceysano aan isku soo duceyno aan iscafino oo kheyrka aan sii wadno insha allah meel kasta aan wala joogno ilaahay subxaana allahu tacaala meel kasta ayuu joogaa wakti kasta ayuu soo jeedaa waxaad ogaataa toobadan way furan tahay laakiin ilaahay u toob noqo haddaba oo kulligeen aan ilaahay u toobad keeno hana iloobin min yacmal misqaala daratan khayra yaraa wa min yacmal misqaala daratan sharan yaraa qofka wax yar ha u noqotee kheyr sameeyeen waan arki waa arki doonaa xagga ilaahay subxaana allahu tacaala wax yar oo shar adad samaysidna waad arki doontaa adigoo ayadaha ilaahay subxaana allahu tacaala iyo kalamo kalaamka allaad haysatid maxaad ku falaysa walaalka iyo walaashayo inaad xumaan aada samaysid dhibaato baad la kulmi doontaa naftaada daryeel muslimiintana daryeel oo waxaad ogaataa qiyaamahaagana u shaqayso أقول هذا القول لي ولكم واستغفر الله العظيم وحنا كسو ختمية دعاء كسو ختمية إنه إلهي سبحان الله تعالى أعماشنا ونهون حريستو وأعماشنا وميزانك حسناتك نوسارو آخرين ونهجاجيو والدين تيني ديمتنا إلهي ونحريستو سبحان الله تعالى وود بدافو يا رب العالمين قبورتو ونحريستو يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم آمين
اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين